afdaas caanood wuu jiray sababtana aan kuu sheego cid aan somalilan madax banaanadeeda ogolayn oo xeerarkaa afrika iyo adduunka oqranba diidan baa soo agaabishay oo kala duwan oo aan kuwanta u naqaan ilaa hadda arrintiisa waxaa soo kiciyey waadogeedoo sanadii u dambeeya waxaanu qaadnay abaabul dowladaha caalamka inaanu ku kala bixino safrar badan oo aanu ku doonayno aqoonsi anagu meel walba adduunka dowlad kasta jirta utagana qadiyadana waa hordhigana iyo ur walba garra waa ree iyagu kalbakii aan hadla haw jara cilaaqaadka ilaa badankooda ay wataa markaa tiina sii xoogeysatay oo ole aada iyo aada xooga maalku qaaday arrimaha dowladda sidii aqoonsiga loo abaana sababta an u abaana waxa weeye labi toban sanadood hadal oday de hadal ma hayn madaal waa la tagaa waa la shaaxiyaa beritanaan soo noqono inbu xalku dhamaado arrinta mucdaaba in laga wada hadla waa diiday kaa taa aanu qaadnay oo dadka somaliland dhalinyaradii aqoon-yahan diasporo kadib hawshaasoo loo wada guntaday ayay u dhacday in la yidhaahdo war malaha imika shirar iyo hadal ku daalin mayna hadday dhowdahay alla waxyeelay sababta ku cudurtaas ah welina waa arrintaala gudagalkeedii iyo waktigeeda horshaa kusoo beebay horta waan doorashadii qabta markay doorashadu imika haddii alla yidhahdo dhamaatana waa arrin geli doona
ma ku talo jirtaan ama ma suurtagal ma tahay in wada hadal idiin bilowdo idinka iyo madaxda khaatumo oo imika ka taliya magaalada laascaanood oo si dagaalkaa dagaal dambe aan u dhicin oo dadka aan maaragtay dhibaato kale usoo gaadhin xal iyo wada hadal inuu imaan karo waxay ku xidhantay ishkale kastoo jirtaa horta dagaal kastaa in kastaa socdo adduunka qaar baa saddex boqol laba boqol sanay meelaa socda nabad buu ku dhamaadaa taa ogow markaa dadka kolkaa xukunka haya labada dhinacays qabtay sida ufkalan bay ku xidhantay inaad safgaran waayaan oo codadku socoto iyo inaad safgartaan oo dhameeyaan taa waktigeeda u deelaya
waa gartay madaxweyne doorashadan imika ololihii socdo ee muddada koobani ka harhsan tahay aynu gudagalno xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta kaasoo horjeeda dhaliilo badan bay kuu soo jeedinayaan inay kamid tahay furfur ku yimid bulshada oo xukuumadaadu ay sabab ahayd sidai lagugu eedeynayo kala qaybsanaan bulsho waxqabad la-aan maxaad kaga jawaabaysaa eedaha caynkaasa ee kaaga imanaya mucaaradka horta mucaaradka hadalkiisa ku jawaab maleh waayo isagu wax alliyo wixii dadka loo qabtay iyo wixii wanaag jiraba waa inuu xumeeya si uu helo taageero ah warsho cidana fadhigaaye meesha ninkan ninkana wax qabanay ma raacna marka hadalkoodu waxaa la yidhahdaa or ooleh iyo bolotig xeshood ma leh run iyo been kala saac ma leh iyaga dee waa loo ogolaya hado waxaa la yidhi brobaganda la maqashaa waxaan u bixinaa brobagandada kaambeynka waktiga magaalada waxaa la odhanayaa yaa midia lagaa badin brobagandada midia kiin uu sii meel baas uu la gaarayba guud ahaan waan garta oo dee xitaa caqliyadii diintii dhaqankii meel bau jira si dadka galaayo loogu sheego marka su-aal baa iyaga la weydiinaya hadday bulshada furfuran tahay haddii dalku kala tegey haddii aan waxba la qabanin haddii aan dhaqaalo haynin sidee bay u suurto gelaysaa doorashada xamaasadeeda iyo kaabiinkiisu intaa la egyahay halkay dooraanba ay ordayaan sidee u suurto gelaysaa yaa u haya mayagaa haya waxaasoo dhan nabadda adkeynteeda ummadda isku haynteeda suurtagelinta doorashada mucaaradka haya dawladda hayso hadday taa dafiraan dee waa niman ku indhala waxa iyagu doonaya taasina inta badan guul ma keento hadday dhaliishaa ay sheegaya jirto oo isaa u badan tahay doorashada lama qabteen magaaladan la mushaaxeen magaalada ka dhan magaalada magala dhibaato ka jirta alwaa boqol meelood bay dhibaato ka jirta wax weyn maaha dee see usuurtoola waxay akriya haddii arrintii ma ku talo jirtaan ama ma suurtagal ma tahay in wada hadal idiin bilowdo idinka iyo madaxda khaatumo oo imika ka taliya magaalada laascaanood oo si dagaalkaa dagaal dambe aan u dhicin oo dadka aan maaragtay dhibaato kale usoo gaadhin xal iyo wada hadal inuu imaan karo waxay ku xidhantay ishkale kastoo jirtaa horta dagaal kastaa in kastaa socdo adduunka qaar baa saddex boqol laba boqol sanay meelaa socda nabad buu ku dhamaadaa taa ogow markaa dadka kolkaa xukunka haya labada dhinac is qabtay sida uf kalan bay ku xidhantay inay safgaran waayaan oo codod sii socoto iyo inay safgartaan oo dhameeyaan taa waktigeedanu daynaya
waa gartay madaxweyne doorashadan imika ololihii socda ee muddada koobani ka harhsantaha aynu gudagalno xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta kaa soo horjeeda dhaliilo badan bay kuu soo jeedinayaan inay kamid tahay furfur ku yimid bulshada oo xukuumadaadu ay sabab ahayd sidii lagugu eedeynayo kala qaybsanaan bulsho waxqabad la-aan maxaad kaga jawaabaysaa eedaha caynkaasa ee kaaga imanaya mucaaradka horta mucaaradka hadalkiisa ku jawaab male waayo isagu wax alliyo wixii dadka loo qabtay iyo wixii wanaag jiraba waa inuu xumeeya si uu helo taageero ah warsho cidana fadhiidaaye meesha ninkan ninkana wax qabanay ma raacna marka hadalkoodu waxaa la yidhahdaa or ooleh iyo bolotig xeshood ma leh runiyo been kala saac ma leh iyaga dee waa loo ogoliyay hado waxaa la yidhi brobaganda lagu maqashaa waxaan u bixinaa brobagandada kaambeynka waktiga magaalada waxaa la odhanayaa yaa midia lagaa badin brobagandada midia kiin uu sii meel baas uu la gaarayba guud ahaan waan garta oo dee xitaa caqliyadii diintii dhaqankii meel bau jiro si dadka galaayo loogu sheego marka su-aal baa ayaga la weydiinaya hadday bulshada furfuran tahay haddii dalku kala tegey haddaan waxba la qabanin dee aan dhaqaalo haynin sidee bay u suurto gelaysaa doorashada xamaasadeeda iyo kaabeenkiisu intaa la egyahay halkay dooraanba ay ordayaan sidee u suurto gelaysaa yaa u haya mayagaa haya waxaasoo dhan nabadda adkeynteeda ummadda isku haynteeda suurtagelinta doorashada mucaaradka haya dawladda hayso hadday taa dafiraan dee waa niman ku indhalaa waxayuu doonaya taasina inta badan guul ma keento hadday dhaliishaa ay sheegaya jirto oo isaba badan tahay doorashada lama qabteen magaaladan la mushaaxeen magaalada ka dhan magaalada magaala dhibaata ka jirta boqol meelood bay dhibaata ka jirta waxweyn maaha xukuumaddaadu waxay noqotay xukuumaddii jabhadihii ugu badnaa ay ka soo baxeen qaarkood meelo somalilan xuduudeeda ka baxsan laga sameeyey qaarkood ay gaadhay in dagaal uu dhex maro ciidamadii somalilan iyo jabhadahaasi arrimahaasi miyaanay dhaawac ku noqon muddo xileedkii ad imika xilka haysee sii dhammaanaya kuma noqon dadka soo ka duday ama dagaalamaya ee la diidanaa waxay ka diidanaayeen somalilan qarannimadeeda in la hirgeliyo maamulkeedu inuu adkaado oo kala dambeyn dowlad timaado qof intaa diidan oo u bartay meel fawda ah ayuunbaa dagaalamaya ama balaayo abuuraya waxaanu qabnaa boqol kiiba boqol inaan wadadii saxda ku taagnayn ee qaranimada inu ku hirgelisay maamulkuna ku wanaagsanaanay ninka yimaadana maana gabarina socon kula ormaya sugtooyso faanta
markaa gacan libaax buurta gacan libaax jabhaddii gashay ma waxaad leedahay waxay kasoo horjeedeen qarannimada somalilan aada iyo aad shaki la-aan xisbiga wadani baa keenay iyagaala bareeray ummadii calanki baa la dhaawacay xidmadii baa la dhaawacay qaranimadii baa la dhaawacay dad inuusantoo dalka u shaqeeya marka xisbiga wadani baad sheegtay inay inay inay ka dambeeyeen eedaa aada xisbiga wadani usoo jeedinaysaa madaxweyne ad leedahay iyaga tag oo maktiyaa bixiyey oo yaa ka saaray buurta kuwa ugu meesha ka qeedan aan guddoomiyadu ka saaran wada lacag siinin taas waa qarsoodiya marka idinku sideed xukuumadahaan midna idinku dalkii ka talisaan caddayntaad noo sheegi karto in xisbigaasi lacagta bixiyey sidee caddaynane caddayntana waad heli haddaad batana waa kusiin waan garta qarsoon ma maha wadaasha dhexaad weydiiya lacagta soo reedi yaa kale lacagta waxaad kowdii bisha heshiis isafgarada wada gasheen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed markaa heshiiskiinaasi wuxuu geeska afrika ka abuuray xiise diblomaasiyadeed oo aada u xoogan oo dhinacyo badan iyo saaxiibo badan ay u muuqdaan haatan inay ku kala fogaadeen kuwo cusubna ay samaysmeen sidaan u aragno marka bal ka waraan xiisadaa uu kiciyey m o u-ga ama heshiiskaasi iyo safgaradka halkeesoo imika u maraya xaalkaasi iyo heshiiskaasi horta xiisadaa uu kiciyo waa tu loo baahnaa
waa tahay
waxaa la helay oo adduunku u maqlay in somalilan ay tahay dawlad go-aankeeda leh oo aayaheeda ka talinaysa oo heshiis la geli karta ciddii ay danteed ka dhexarto dadka ay doortaan dalka ama madaxweyne ama barasaada hogaamiya waa inuu ka turjumaa danta dalka dalku maxay doonaya wax kastay ku qaadanayso cabsina male ka gabashana male markaa dowladda etoobiya wadahadalkaygu wuxuu ahaa annagu ixtiraaf baan doonay iyaguna meel bado maraan ba doonay labadii baanu isla soo qaado labada qodob baanu isu wadaagsanay haddaad kaas kaasaan ku samey halkaasaan ku samey waa loo baahiday oo oo mid walba dalkiisu uu qabay ayuu sheegtay isafgarad baan ka bilow wuu soo baxay nabarkii qarsoona baa soo baxay marka iyo cadowgii qarsoonaa somalilan inaana qaran noqono diidanaa mid dhaw iyo mid dheerba laakiin dadkii somalilandna aada iyo aada buu arrintaas ku ragan boqolkiiba sagaashan somalilandna caalamka adduunyada dal ka jiro dhanna waxay ogaadeen mushkilada ka dhexaysa somaliland iyo soomaaliya
geedi socodkii wuxuu qaatay koob iyo toban bilood halkay hadda wax marayaan heshiiskaasi heshiis rasmiya ma loo gudbinayaa maxaa hortaagan maxaa cagajiidka intaa lee keenay labadiina dhinacba waxay la tahay in ka badan bay qaataan sanad heshiisyada badankooda raiskooda leeyihi waxaanu saameeyey siyaasadda adduunka ee waaguy dalalka waaweyn caalamka u taliya ayaa arrintaas saamaysay kuwa ugu faqiirsana way saamaysay markaa anagu imika xor baan nahay nahay somaliland cidna soo faragelisay anaga oo nala hadashay ma jirto marka m o u gaasi kole xaggee waa ka diyaar xagga qolada kale wax laga sugaya in waqtiga qabtaan waxaanu habaan leeyahay wax loo bahaa